madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta booqasho ku yimid magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu booqday goobihii ay dadku ku barakaceen ee duleedka magaalada gaar ahaan deegaanka ceel jaalle madaxweynaha ayaa waxa uu u koorgalay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay baladweyne madaxweyne farmaajo oo shir jaraa'id ku qabtay deegaanka ceel jaalle ayaa waxa uu sheegay in xaaladdu ay tahay mid ka khatar badan sidii loo malaynayay madaxweynaha ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xaaladda fatahaadda magaalada beledweyne ay tahay musiibo qaran musiibada dabiiciga ah waan ugu yeerayna musiibo qaran oo runtii kulligeedna waad xanuujisay waan ognahay boqolkun dad kor dhaafaya maanta inay bannaanka degan yihiin in laga soo baxay magaaladii weyneed ee balweyn laga soo baxay oo ay kulli biyo fadhiyaan oo weliba qaar dad ay weli ku go-odaysan yihiin oo la raadinayo sidii loogu geli lahaa alxamdulilah wax dhimashaha lama sheegin dhaawacyasa waa jiraan waxaan idiin caddaynaya oo aan idinla wadaagayaa inaan inaan abuurnay aan samaynay magacaabnay guddi heer qaran ah oo musiibo oo uu hogaaminayo rawaara ku-xigeenka madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ku tilmaamay xaaladda ka jirta maanta magaalada baledweyne in ay tahay mid ka baaxad weyn waxqabadka dowladda federaalka waxa uu ka codsaday beesha caalamka in ay gacan ka geysato sidii loo badbaadin lahaa loona samato bixin lahaa dadka ku sugan beledweyne ee dhibaatadu ay u geysatay fatahaadda maxaa yeelay musiibadan waa musiibo runtii aada iyo aada u culus oo aan doonayno inaan ugu yeerno dowladda keligeed ma aha ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan iyo beesha caalamka annaga qaybta nooga soo aadan oo dowladda dhexaah dowladda federaalka ah waxaan qaadanaynaa qayb aada iyo aada u weyn oo qayb dhex qayb qayba qayb dhexaad waxaan qaadanaynaa insha allah hadduu ilaah yidhahdana waxaan la soo gaaraynaa gargaar deg dega hadduu ilaah yidhaahdo waan jeclaan lahaa inaan imaado beledweyn beledweyne iyo hiiraan iyo hirshabel inaan imaado iyadoo isaan ka wanaagsan tahay oo aan magaalo magaalo u maro oo aan dadka arko oo aan qiimeeyo xaaladaha dadku ay ku jiraan laakiin haddee wax walba waa xikmad ilaahay iyo xukun ilaahay inaan maanta halkan imaado dhibkaana idinla wadaago laba maalin ka hor ayay dowladda soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday guddi heer qaran oo ka kooban laba iyo labaatan xubnood kuwaasi oo loogu talagalay in ay wax ka soo qiimeeyaan xaaladda ka jirta magaalada beledweyne iyo deegaanada ku xeeran oo ay fatahaaddu halakaysay ilaa iyo xilliga ma jirto innaba hala ekaatee wax gargaar ah oo ay heleen dadkii ka barakacay magaalada beledweyne kuna dhibaataysan duleedka bari ee magaalada xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne